bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal galafayla meeloobarogtan iyo surbani dhugunsahaytanba weliba ha ka dhowaasana barnaamijkii xog waran ee idaacadda raadiyaha baydhabo isinku dhugunsa jartan dhegaystayaal waayahay dhegaystayaal galafeyla meelubarogtan iyo sulbanil darartanba weliba waa galabnimoa isniin ee taariikhda weliba kabeeganta tum i sideed ah bilo sagaalaad ee setembar sanadka labada kun iyo labaatii kowda dhegaystayaal qodobada galabnimadan barnaamijka xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo hasiinku gudbii doognaa haddii ilaa raali kunagda isin dhugunsi doontan weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo ofduu soo gaamiyoya geeka reedanka nagdi magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaasiin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaa raali ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasiin gudbii doon weliba ku mid ahaa jidka hiriiryow muqdisho iyo afgooye iyo geeka reed loonfuri kureed muddo sanade oo hirnaaytay dhismaka darartii waddadaasi dartiye barnaamijkaasiin gudbii doona dhegaystayaal shacabka si oon araga aan jidkareed la furi barnaamijka siinkaani saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasiin gudbi doon weliba ku mid ahaa mayka jara in markaasayta amoodi mullah cabdulqaani baradra barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii ilaaraal ku nagda saasoo kale qodob kale barnaamijka siinkahay weliba ku mid ahaa afar sana iyo saratarhay haddii isigin dhibsateen in doorateen haddii kalena markala yafaday iyo doorada wali saasayta eray muuse suudi yalaxow oo ee musharax sanatar golaha aqalka sare qodobo markaasaytii waana ka matalahay hirshabelle khudbadiis usgajeedii hirshabelle ee barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraal ku nagda taasoo kale barnaamijka weliba siinkahaaye kuuriyada waqooyi weliba markale ee tijaabiday gantaale halis eh barnaamijka siinkahayna saaxiibyaal saasoo kale barnaamijka maladaasiin gudbi doonne gudoomiyaha guddiga doorashada ee hirshabelle weliba sheegay in liiska lahgudbi iyo ahaayeen soddon iyo saddex musharax welibana shuruudaha buuyiday labaatan todoba musharax barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraali ku nagada saasoo kale barnaamijkan waliasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraali ku nagada qaar ku mid a shacabka magaalada muqdisho oo aragtiyadu ka dhiibaday wala markaas lakafurada kora doorashada aqalka sare ee hirshabelle barnaamijkasiin kahayna saasaatow barnaamijkan waliasiin gudbi doone taliska booliska dowlad goboleedka hirshabelle oo markaasi saaciniyo adkayan amniga guud ee caasimadda hirshabelle iyo xarantu markaasiti ka dhiyahayta hadaljeedinta iyo weliba doorashada aqalka sare barnaamijka siinkahayna saasaadow barnaamijkan walihaasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraal ku nagada wasiirka arrimo banaanka qatar oo kulan leh taalibaan barnaamijka siinkahayna gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashino weliba markaaseytiisa ra-isul wasaaraha dalkanka mahadnagay kaalintii uusa ka qaadi xalinta khilaafkii arrimaha ee markaasaytii ku saabsanay doorashooyinka somalilan barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraal ku dhagada qodobadaas iyo qodobadii kalehani korra iyo barnaamijkan xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo saaxib yaalasiin gudbi doona ano maxamed cabdiraxmaan ibraahim jirosin wasarsayn nur kalsoonina farsameeyaha ka dhawaada mar kaliyo barnaamijka xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal weliba horensi gudgalaan ee qodobadan ku horeeyay barnaamijka xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal haddiinu ku bilaabna qodobkan ku horeeya oo ay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo ofduu soo gaamiye weliba geeka reedanka nagadan magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya garoonka diyaarada wafdiga madaxweynaha weliba ka dhawaayay lamaada gole ee dowladda maamulka gobolka baay kan degmada baydhabo cutubyo ku tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo qeybo shalduwan ee bulshada magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed weliba uuse ka mid ahaayay mas-uuliyiintii dhexdhexaadinta ka dhexwadi madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble xaniseytii wal natiije ee markaasitan kubanaa ku dhawaad saddex sano kureed waliba geeg reer lanfuray jidka hiriiryow magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taasitii oo dhismo ku dareeray wadadan oo dhismasha markaas dareeray sanadihii laha dhaafi waliba ka dhiyay dhibaatooyin shal duwan oo markaasiitu ku mid ahiin qaraxyada labeegsa injineerada turkiga iyo waliba shaqaalaha soomaalida ee dhiso- dhisada kuwadii wadadaasiti geega waliba la argay baawar noocyo shal duwan sida baawarta dadweynaga weliba mootobajaati oo si caadi markaasiiti ka dhex shaqeysa qaar kumid ah daraawalada mootobajaati weliba gawaarida kale iyo waliba iyo ku hadalena jidkan reer lanfuri oo markaas isticmaalaya shacabka soomaaliyeed
maasha allah waddada waxay ugu dambeysay afar sano ka hor oo waddadan aan maro ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u mahad celinaynaa iyo inta ka dambaysa furitaankeeda wallaahi bilaa farxadaan dareemay waddadii oo noola furo maasha allah waay farxadaan dareemay a bogaadin fiicanaan u celinaynaa waddada maadaama noola furay aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waddada saaka la furay wallaahi dowladda waxaa ugu mahad celinayaa waddadan waxay ahayd halboolihii ummadda soomaaliyeed ee marisay ummadda dhibaxa ka soo kacdaa umalani xaggan sababta anigu waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dowladda si ahaanba een, dad danyarta ah gaano u badan aaggan aniguna waa ku faraxsanahay maanta anoo dadooda un baan arkay waddadii furan ilaa ceelasha tegey waana ugu farax- waana ku faraxsanahay
dareenkaygu wallaahi aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay magacayga waa cumar salaad buxulow waxaan ku faraxsanahay waddada naloo furay oo in muddo ah xirreeday dadweynaha ama shacabka soomaaliyeed ama gaadiidleyda ay dhibaato badan ku qabeen waxaan ku faraxsanahay waddadaas furisteeda cid kasta oo ka qayb qaadatana aad iyo aadaan ugu mahad celinayna haddii aan nahay bajaajley maasha allah saaka aad iyo aad u faraxsanah waddadii oo in muddo naga xirreedaa maanta dib noogula furay marka maasha allah waan soo dhowaynaynaa inta ka qayb qaadato aad iyo aadaan ugu mahad celinayna maasha allah ilaa afgooye ilaa xamar ilaa ceelasha meel waliba meeshaan doonna inaan aadno aan u baahannahay waana aadi karnaa hadda waana soo dhowaynaynaa waana mahadsantihiin
5tv iyo cabdifataax adiga ah waa idin mahad celinaya ilaa mahadle korkaasaan mari jirnay annagoo macduur oo xataa qaarkood jiran yahay ama ilmo wadanno marka maanta waxaan u malaynaa laba mar saddex maraan ka adeega karnaa magaalada sharafaana leediin khayrkaanna allah noo kordhiyo iyo wadamarooyinka iyo quruxda iyo jidadka iyo kulli allah noo hagaajiyo waxaan dareemay saaka inaan dhashaan buu qabaaba ilaahay markiisa saan ugu farxa kaliya koranka wareegi jira hadda waxaa daqiiqadan ku soo dhammaystay adeegayga waana ku mahadsan yihiin intana wax noo qabatay ilaahayna ha noo kordhiyo wanaagga iyo quruxda waa mahadsantihiin magacayga anoo liilaa maxamed nuur ibraahim aad iyo aad uy mahadsan tahay dowladda hadda waxaan ka imaada afgooye illee kaaraan inaan ku tagaan rabaa insha allahu tacaala nabaddu waa noo bilaabatay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli aad iyo aad uy mahadsan yihiin awal waa dhibaneen waxaan mari jirnay xaafadaha iyo bacaadadaa mari jirnay waan ku faraxsanahay inay nabadda bilaaw tahay waana dareensannahay hadda waxqabad weyn hadda dareensannahay Ah, oo weli aanan arkinbo dareenkay waa boqolkiiba boqol ama dadweynaha ama aniga ku- ku- een, ku kala goosi jiray waddadan oo ka ganacsan jiray ama ku socdaali jiray ganacsigooda saaka waa isku furan yahay boqolkiiba boqol waaye waamigoo loo dhisay waddadiioo la furay waa soo dhowaynaynaa wallaahi dawladdu wax fadhiir oo lu gudbinaya waxaa ka jira inay ku mahadsan yihiin waddadiioo naloo dhisay waa lala furay
waayahay dhegeystayaal wali dhugunsa haytana barnaamijka xog waran idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal weli wali ku guda jirnay qeybo hore ee barnaamijka xog waran ee qodobka kala higa weliba use ayaa mid ku mid ah aasiyaas aas-aasayaasha taalibaan haddana ee ra-iisul wasaar ku-xigeenka xukuumadda kumeeldeerka ee afghanistan weliba use geeka baahiyey cod usukashaagi inuusa nooli islamarkaana caafimaad qabo kureed markii uuse baraha bulshada markaasi qobsteen warar sheegay inuusa amooday mullah cabdulgani baradar oo markaas toddobaadkii laha dhaafay la magacaabay inuusa markaasiti kahiga mullah maxamed xasan akhuna oo markaasiti hogaamiyaha xukuumadda kumeeldeerka ah ee na- taalibaan iyo dacayd been abuur ah ka tilmaamay xanti ka saabsan dhimashadiis wararka la xiriiraya dhimashadiis weliba eed an qabsaday baraha bulshada gaar ahaan dalka indiya melasiti oo laga sheegay inuusa laka dhaawacay hoobiye kureed markiina markaasiti ishorrimaaday madaxtooyda afghanistan ka dhex maray lama koox oo markaas ka shaltirsan taalibaan waliba ee warbaahinta kajara warar ka saabsan dhimashada markaasiti ayna ahaano been abuure waliba ummado soo ummado aan caddeeyay in markaasiti aan ahaa qof markaasiti noola waa qoraal markaaseyti iyo weliba codsira markaasuu shabahay een, mid ku mid ah asaasiyaasha taalibaan waayahay dhegeystayaal weli kuguda jirna weli barnaamijka xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal ee, haddii uuna fiirin hirshabelle geeka weliba jowharka bilaawtay dhugunsooku khudbadaha musharaxiinta tartamaha jasiyeedka kursi oo kumida aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya siyeedka kursi weliba ka tartami doone labaatan todoba musharax oo shan kumid iyo bilaan kuraasta qaar weliba ka tartamaha reg iyo weliba bilaan meelo kuraasta qaarna majoba markaas ka tartamaha shan ilaa iyo afar musharax taasoo walbada markaas kuduwan doorashadii xildhibaanada aqalka sare markaas horeeyanka dhiidi maamul goboleedyada kale oo intio badan markaas lihiri linhiri migal iyo weliba bilaan ka dhow madaxda maamul goboleedyada haddaba muuse suudi yalaxow oo markaasayti kumid ee senatarada markaas hadda markaasayti tartamahayta afar sana iyo waliba haaye senator haddana waliba had- haddii isigin dhibsateen in doorateen haddii kalena markala iyo faday idoorada iyo khudbadiska jeedi walibana kumid ahay musharaxiinta geeka markaas khudbadiyo soo jeedi دكتور عبدي حكيم لقمان حاج محمد ودومي كعبين وضنه سك سراجي شيخ اسحاق عبد الله ودومي كعبين مهد حسن عثمان رمان حولها برلمانك قدية جبيهان توت هو دولة فدرالك يكو دولة هرشبالة يكو دقى غلافاتك كلين هي عيدما أمنك هي أمضة تولد قبل أثير شبال ترجع كستا هذا تلك قدية سجوغا تبدا جرو باكو سلام سلام في إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدي أنا wax warkaygu ma badnaado wax aan soo qabtay ma aqaan ma ii miisaan sanduuqa dhaladaan ka arki doonaa waxaan qaban doonana ma ogi qaayiban ka ah ayagana waxay ilaahay uga aadiyo ayay noqon doonaan taasna meesha san u gudbo waxaan idinka codsanaa sanata dhaqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana yuuga celshaa haddii awol adi dhibsateen na ummadiinna ay dhibsateen iga reeba waana mahadsantihiin
waayahay dhegeystayaal weli kuguda jirna weli barnaamijka xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal qeybo hore barnaamijka kuguda jirna bal wali yarna saani mid kumid ee kaalimaha suugaaneed dhegeystayaal
Thank you. amar baa la beegsaday goboladii bilaayeen goboladii bilaayeen nimcad iyo barwaaqada nimcad iyo barwaaqada rabbigay ku beege anbari lagu arag maamul laga bilowyo nabad baa la beegsaday baiyo bakoodiyo baydhaba ma aragteen
beeraha afgooyo badarkiyo galaydii baalagii ka soo go'ay warqoryoolay soo badho
baiyo bakoodiyo baydhaba ma aragteen
beeraha afgooyo badarkiyo galaydii baalagii ka soo go'ay warqoryoolay soo badho webiyada burqanayo baxar saabka quruxda leh birdiyo dhanka ishuwanay boganiyo diisoona soo baro webiyada burqanayo baxar saabka quruxda leh birdiyo dhanka ishuwanay boganiyo diisoona soo baro
caasimaadda bilane barawiya marka caday badda dacaladeedu khayraadku buuxaan ku bashaali doonaa caasimaadda bilane barawiya marka caday badda dacaladeedu khayraadku buuxaan ku bashaali doonaa goboladii bilaayeen goboladii bilaayeen nimcadiyo barwaaqada nimcadiyo barwaaqada rabbigay ku beegeen ambari lagu arag amul laga bilowyo nabad baa la beegsaday goboladii bilaayeen goboladii bilaayeen nimcadiyo barwaaqada nimcadiyo barwaaqada rabbigay ku beegeen ambari lagu arag amul laga bilowyo nabad baa la beegsaday
waayahay dhegeystayaal weli kuguda jirna barnaamijka xog waran idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal taliska booliska dowlad goboleedka hirshabelle weliba shaaciyey inuu adkayn amniga guud ee caasimadda hirshabelle iyo weliba xaruntiya ka dhihayta hadaljeedintii weliba doorashada aqalka sare
maanta waa maalintii hadaljeedinta doorashooyinka musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cildowrka ay lahaayeen ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle hadday tahay sugidda guud ahaan ammaanka dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan magaalada caasimadda ah iyo daafaheeda aad ayay maaragtay ammaanku u sugan yahay waa xindhaab magaalada bannaankeeda iyo gudaheeda intaba uu xiran yahay waxaan ku sugannahay xaruntii doorashooyinka waxaa jooga ciidamo booliis ah oo ammaanka aad u sugaya waana u diyaargarownay arrintaasna maaragtay runtii booliisku feejignaan dheeraada ayay qabaan maantana waa maalintii hadaljeedinta insha allah waxaan noo xigi doonnaa maaragtay doorashooyinka marka waan rajaynaynaa in maaragtay ilaahay noogu dhammeeyo si nabadgelyo ah dadaalkuna ma reebana insha allahu dadaal maaragtay feejignaanna waan ku darayna hadduu alla idmo marka maanta waxaa hadda waxaa soo bilaabanaya waa musharaxiintii insha allah booliiskuna waa ka diyaargaroobay in si nabadgelyaah degan ay noogu dhammaan doonaan doorashooyinka dowlad gobo- ee aqalka sare dowlad goboleedka hirshabelle doctor cabdi
waayahay dhegeystayaal weliba sdeerahan ee qeyweyn ka dambeeyey ee barnaamijka xog waran ee idaacadda raadiyaha baydhabo dhinaca kale haddii uuna fiirin oo kooriyada waqooyi weliba tijaabiday gantaal nooca ridada dheer ah oo awood leh in markaasi isku dhowada inta badan jabaan sida markaasi sheegtay warbaahinta dowladda isniintay dabaaqada isbuuca markaas la argay gantaalo dareera masaafo dhan ilaa iyo kun iyo shan boqol kilomitr sida markaasi sheegtay wakaalada k c n a tijaabadan majabiyaasa qoraalkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kuuriyada waqooyiga ka mutaystay cunaqabateen adag in markaas lahakarooga laakiin weliba muujiyaase in wadanka weli markaasi awoodin lahay inuu saasaaro hubiyo oo markaasi usjara dalkaaseytii hafuu saartay cuntiyaraan iyo weliba dhibaato dhaqaale oo kale tijaabada gantaalkan oo nooca kuruuska ee weliba muujiyay ahmiyadda istiraatiijiyad oolka oolka oo macnisha iyo in markaasiti kalsooni leh laku suga amniga dowladnimadana oo si xoog leh markaas laka xakamay dhaqdhaqaaqada military oo markaasiti xoogaga cadowga eh yaa laka eri bayaan laka baahiy wakaalada wararka ee ee k c n a waayahay dhegeystayaal dhini kale gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashe cabdulaahi weliba ra-isul wasaaraha dalkan kama hadnagay kaalintii uska qaadaya xalinta khilaafka arrimaha doorashooyinka somalilan waxaanu rabnay mudane prime minister muddo dheernana aanu u taagnayn oo keliya annaga oo mid ah inaanu doorashadayada u madax bannaanaanno oo aanu samaysanno waad ku mahadsan tahay maanta halkan annaga iyo guddigii doorashada oo wada joogna ereyada qiimaha leh ee aad tidhi waa kaaga mahad celinaynaa ma aha adiguuni inaadna taageerayso annaguna taageeraan kula garab taaganna waxaan rabnaa doorashada iyadu inay u dhacdo si xalaala oo nabada oo furan oo ay noqoto inay noqoto mid mitaal fiican u noqota guud ahaan doorashooyinka dalka ka socda waa kaaga mahad celinaynaa sidaad sheegtay annagu waa soo diyaar garoobaynaa waxaa iyagoo diyaarana de waxaanu kuula iman doonnaa oo wixii taageero ah ee gacansiina aynu kaaga baahanno waxa weeye waa kaa sugayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay guddiga iyagana markaa waxa weeye waa maantaanu isu keennay muddo saddex biloodoo howluhu ay socdeen way kala maqnaayeen oo waxay ahayd khilaaf aan annaga ahayn laakiin meel kale ka socday ayaanu ku kala maqnayn kii hadda waa ka baxnay annagoo isku duuban oo mid ah ayaanu hawshayeedii gelaynaa si dhaqsaana waanu u gelaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad intaasaan ku soo gebagabaynaya ood mahadsantii
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali intaa ka gabagabay barnaamijkii xog waran idaacadda raadiyaha baydhaweysan guuldaratan saaxiibyaal barnaamijkan wali farsameeyayn warkalsoonina maxamed jiiro sandare si ay kama hasintiin dhugusooku barnaamijyada kubow idaacadda raadiyaha baydhawe saaxiibyaal barnaamijkan barnaamij lamid eh intileedkan kulmaan sidaasiyo nabadgelyo